gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u ciiday somalilan injineer faysal cali waraabe oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa waxa uu sheegay in magaalada bruselis ee dalka biljamka uu u tegay sidii somalilan ay u heli lahayd wixii ay ku lahayd deeqaha soomaaliya la siiyo waxa uu sheegay in farmaajo uu kala hadlay sidii somalilan loo siin lahaa xuquuqdeeda lagu cunayo magaalada muqdisho islamarkaana la siiyo qoondadii ay ku lahayd wixii lagu qaybsaday shirkii magaalada bruselis kusoo gabagaboobay mar wax laga weydiiyey kulan isaga iyo cali khaliif galeyr oo somalilan ka socday ay la yeesheen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu faysal cali waraabe sheegay in kulankaasi uu kaga codsaday madaxweynaha soomaaliya islamarkaana ay kala hadleen in soomaaliya aysan maanta u baahnayn dhibaato wixii loo doortayna ay tahay inuu soomaaliya hagaajiyo faysal cali waraabe ayaa sheegay in muddadii uu xilka hayay madaxweyne farmaajo ay dhiceen falal ka dhana somalilan iyo heshiisyadii horey dowladihii soo maray soomaaliya ay ula galeen maamulka somalilan islamarkaana loo baahan yahay in la hagaajiyo xiriirka labada dhinac docda kalena faysal cali waraabe ayaa shaaca ka qaaday in somalilan ay diyaar tahay haddiiba shantii kale ee soomaali weyn sida d d s i n f d jabuuti iyo koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya ay dib isugu soo laabanayaan